ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta magaalada muqdisho xariga kaga jaray xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya oo dib u dhis iyo qalabeyn lagu sameeyey dhaqaalaha ku baxay dhismaha iyo qalabeynta wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya ayaa waxaa dowladda soomaaliya ka taageeray midooda yurub waxaana fuliyey mashruuca dhismaha hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee faw ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa uga mahad celiyey midooda yurub iyo hay-adda faw sida ay u garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay wasaaraddan dalka u leedahay waxaana uu sheegay in dadka soomaaliyeed ay martuu yihiin wasaaradda xanaanada xoolaha
wasaaradaha inoogu ahmiyadda badan haddaynu nahay soomaaliya ayay wasaaradda ka mid tahay dhaqaalaheena hadda ka hor waad ogtihiin oo sixty percent waxaa la odhan jiray soomaaliya economiga waxuu ku jiraa xoolaha ku jira waa meesha keliya iskaga noolaan kara dee dadkeenu way iskaga nool yihiin dadkeenu waxay ku nool yihiin milk and meat marka labadaasay ku nool yihiin oo iska xoolada iska wata qof waxba waba noqonaya waan baabiila in hadday nahay tahay beri hore marka ilaahay baa idin siiyey inaynu xoolo badan leenahay oo almost waxaan leenahay forty million oo lives hex dhalaysano oo ay dalkeena runtii waxyaabaha aan ku faaneen ay tahay marka wasaaradda xanaanada xoolaha waa wasaaradda wasaaradaha ugu muhiimsan ayay ku jirtaa ee dalkan ay looga fadhiyo inay u ilaaliso hantidaas muhiimka ah ee soo jireenka ah abka abkaaye dadkeenu ay usoo dhawaaye adduunyadu aynan la haysanine ilaahayna siiyey oo ah xoolaheen oo nimcooladaas ilaahayna siiyey geel ilo ari dameero farda wax way jir jiray marka inaan ilaashano la badiyo la daryeelo loo helo ways looga faa-iideysan lahaa oo aada ogtihiin inaynaan ka faa-iideysan xoolaheeda
xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda ay hor yaalaan shaqooyin adag oo ay ka mid yihiin sidii xoolaha soomaaliyeed suuq loogu heli lahaa iyo xal uhelidda daaqa xoolaha oo sii dabargo-aya
challengeska haysta muxuu yahay challengiga ugu weyn ee hadda xoolaheeda haysta waad ogtihiin waa abaaraha dhacay iyo droodka oo waxaa waaye sanadii shanaad ama xilligii shanaad bay sii mareysaa ee aan roobti ay ahayd inuu roobto waxaan u baahannahay marka inaan ka fakerno inaan bedelno life style-ka xoolaheen oo ay ku noolaan jireen inaan wax ka bedelaan u baahannahay xoolihii inta la dareeriyo oo subaxdii baadiyaha la geeyo oo iska baxaan oo dabeedna ay cawska ay soo cunaan oo habeenkii soo hoydaan oo subaxii haddana baxaan oo sidaas wixii cirkaa kasoo degay ay ku noolaan jireen waxaad moodaa inaysan kusii noolaan karin animo waxaan u baahan nahay inaan si kale ay wasaaraddu insha allah uga fakerto oo ay soo propose gareyso xoolihii soomaaliyeed oo si kale u nool oo ah in xoolaha la nageeyo meel in la dejiyo dan loo sameeyo waxay ku noolaadaan